nabadgelyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegeysanayaan waxaa idinku salaamayaa magaceeba naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonaya in aynu fahanno jidka xaqnimada sheekooyinkani waa sheekadii ku saabsanayd ku saabsanayd nebiyadii uu qoray nebi muuse bal raximahullah uu teendhadii sharki ahayd casharkii afartanaad sida ay ugu qoran tahay boga towraadka markaasuu wuxuu muuse ku yidhi oo soo fuula oo rabbiga u soo noqda adiga iyo haaruun iyo nadab iyo aabihiis iyo toddobaatan oday oo ree baniyu israa'iil ah oo meel fog ka caabudaa oo muuse ku keliyuhu waa inuu rabbiga u soo dhowaadaa laakiinse adigu iyagu waa inay soo dhowaadaan dadkuna yuusan la soo fuulin markaasaa muuse dadkii uu yimid oo wuxuu u sheegay hadalladii uu rabbiga isaga soo faray oo dhan iyo amaradii oo dhan markaasaa dadkii oo dhammu isku cod ku jawaabeen oo waxay yidhaahdeen ereyadii rabbigu ku hadlay oo dhammu waynu wada yeeli doonaa markaasaa muuse wuxuu qoray ereyadii rabbiga oo dhan kolkaasuu aroor horey kacay oo buurta hoosteedii wuxuu ka dhisay meel allabari iyo lab iyo meel allabari iyo laba-iyo toban tiir sidii laba iyo toban qol oo ree banu israa'iil ay ahaayeen kolkaasuu wuxuu diray raggii dhallinyarada ahaa oo ree baniyu israa'iil oo waxay rabbiga u bixiyeen allabari laga gubo iyo qurbaano nabaddiino oo dibyo ah markaasaa muuse wuxuu qaaday dhiiggii baadhkiis oo wuxuu ku shubay xidhooyin oo dhiiggii baadhkiisa wuxuu ku rusheeyey meeshii allabariga markaasaa wuxuu qaaday kitaabkii uu rabbiga soo diray oo ah towraadka oo wuxuu akhriyey iyadoo ay dadka maqlayaan oo wuxuu yidhaahday kulli wixii rabbiga ku hadlay waynu yeeli doonaa oo waanu adeeci doonaa markaasaa muuse wuxuu qaaday dhiiggii oo dadkii ku rusheeyey oo wuxuu ku yidhi bal eeg dhiiggii bal eeg dhiiggii oo rabbiga idinla dhigtay oo ku saabsanaa hadalladan oo dhammu taasi waxay ahayd sida ay ree banu israa'iil aaminsanaayeen waagaasi kolkaasa waxaa kor u fuulay muuse iyo nebi haaruun bal raximahullahu iyo nadab iyo aabihiis iyo toddobaatankii oday oo ree banu israa'iil ah markaasay waxay arkeen ilaahi ree banu israa'iil oo waxay caagihiisa ka hooseeyey salaax dhagax fasiray oo ahaa sidii samada u daahirsan dhegeystayaal sidaad og tahaan ree baniyu israa'iil waxay caabudi jireen sanabiyo iyo waxyaabo badan waxayna ahaayeen dadka ku kufriyey rabbiga sida ay ugu qoran tahay towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullahu oo odayaashii ree baniyu israa'iilna far ma uusan saarin oo ilaah bay arkeen ereyadiisa waxna way cuneen oo cabbeen markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi bal kaaleya oo buurta ii soo fuula oo halkaas iska jooga oo waxaanu ku siinaynaa looxyadii dhagaxa ahaa oo sharcigii iyo qaynuunadii aan qoray qaynuunadaas waxay ku qornaayeen bogga towraadka buurtana waxay ahayd buurta siinaai inaad iyaga baartid kolkaasaa muuse sarakacay iyaga iyo mididinkiisii shucayb iyo muuse wuxuu fuulay buurtii uu ilaahay faray inuu fuulo oo wuxuu odayaashii ku yidhi idinku halkan noo joogaa ilaa aan mar kale idin nimaadno oo bal eega waxaan idin joogaa waxaan idinla joogaa haaruun bal raximahullahu iyo nuur ku allah kii dacwo qabaa iyaga ha ku yimaado markaasaa muuse wuxuu fuulay buurtii oo buurtina waxaa aqrisay daruur waxaa qarisay daruur oo ammaantii rabbiga waxay dul joogtay buurta siinaay oo daruurtana way qarinaysay intii lix maalmood ah oo maalintii toddobaad ayaa rabbiga muuse uga dhex yeedhay daruurtii oo muuqashada ammaantii rabbiga waxay reer banu israa'iil ula ekay sidii dhab ah gubiya buurta dusheeda markaasaa muuse wuxuu galay daruurtii dhexdeeda oo buurtu fuulay oo muuse wuxuu buurtii fuushana afartan maalmood iyo afartan habeen markaasaa rabbiga wuxuu la hadlay muuse oo uu ku yidhi waxaad reer banu israa'iil ku tiraahdaan oo rabbigu wuxuu leeyahay qurbaan inaan u sameyno waa sida ay aaminsanaayeen reer banu israa'iil oo nin kasta oo qalbigiisu raali ka yahay waa inaad ka qaadaa qurbaankayga oo qurbaan ka aad ka qaadaysaan waxaa weeyaay dahab iyo lacag iyo naxaas iyo buluuq iyo gaduud iyo casaan iyo maro wanaagsan iyo dhogor yiiraad iyo wanan hangooda oo la caasiiyey iyo qori qudha iyo saliid lambada lagu shubo iyo udgoon lagu daro saliid lagu subkado iyo dhir udgoon oo lagu soo daro uusiga oo meel wanaagsani ah ii sameeya aan iyaga dhex jooge waxaan ku tusi doonaa oo dham oo ah hanaanka tambuuga iyo hanaanka al laabtiisa oo dham waa inaad sidaa oo kale u samaysaan taasi waxay ahayd sheekadii nebiyadii sida ay ugu qoran tahay towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullaahu towraadku waa inaanu akhrisanaa si aan u ogaano taariikhaha reer banu israa'iil ay soo mareen marka ay joogeen waddanka masar ilaa uu ilaahay muuse soo diray nebi muuse si uu uga bixiyo masar uuna u geeyo dalka banu israa'iil dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su'aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
mardibuga faydiyo sanqaroorkan soo madaxishoodka markaad noqontaad dadabta ballaygu didaya qolayga daraya indaad beeraale dumarugu filxoonay dayax shan iyo tobanaad dahabagu masaali dadadkii todobiyo toban uga loogu daraye indhaad beera
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgebadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu wa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilkayagu wa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo